caashe xaaji cilmi oo ka mid a xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ayaa ka hadashay qaraxii ka dhacay hotel naasa hablood ee magaalada muqdisho caashe waxay sheegtay in dadka muqdisho looga baahanaya inay ciidamada amniga ka taageeraan oo ay kala shaqeeyaan sidii looga hortegi lahaa amni darrada iyo weliba qaraxyada xildhibaan caashe xaaji cilmi ayaa goor dhoweyd nagu soo boqotay stuudiyaha v o a ee magaaladan washington waxaana wareysatay falastiin axmed yiimaan
inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun wixii dhacay waxay ahayd musiibo qaran oo aan ahayn tii u horreysay iyo tii labaad iyo tii saddexaad ee ah mid aad u soo noqnoqota oo xanuun badan waxaan marka hore aan tacsi u dirayaa horta milkiilayaashii hoteelka marwo khadiijo iyo injineer cabduqaadir maxamed nuur eenow waxaan tacsi u dirayaa ummaddii soomaaliyeed guud ahaan kuwii hoteelka deganaa iyo kuwii bannaanka deganaa dadkii khasaaruhu ku gaaray wixii ku dhintay eeladoodii waxaan leeyahay ilaahay samir iyo iimaan ha idinka siiyo intii ku dhaawacantayna waxaan leeyahay ilaahay ha u booga dhayo ummadda soomaaliyeed oo dhanna waa uga tacsiinayaa gaar ahaan baarlamaanka geeridii ku timid xildhibaan burci maxamed xamse oo runtii ahaa ma ahan xildhibaan keliya inuu ahaaye wuxuu ahaa nin schoolar ah oo soomaaliyeed buu ahaa oo aan ku tilmaami karin wuxuu ahaa dadka waddanka kaydkiisa ah buu ahaa marka laga fiiriyo dhinaca aqoonta iyo fikriga intaas markaan idhaahdo falastiin sida aniga iyo dad badan oo soomaaliyeed iyo kulliga waxaa weeye waxay noqotay waxaani wax aan laga lana arag lana maqal waxaa nagu dhacayaa la yaab ma leh cadowgu inay dibindaabyadooda iyo hagardaamadooda iyo naxariis la-aantooda joogtada ay ummadda ku hayaan la yaab ma leh laakiin waxaa la yaab leh maalin walba waa nagu dhacdaa bisha lixdeedii baan xamar ka soo tegay aniga anoo joogaa waxaa dhacday midii ka horreysay oo murugada iyo xanuunka badnaydoo halaagga ahayd oo ka dhacday hotel ambasador waxaa ka sii horreysay tii ka dhacday hotel saxafi waxaa ka sii horreysa kuwii kale kii kale kii kale kii kale liisku waa dheerya nasiib darro waxaa ah waxaa nasiib darro ah cadowgu waxay leeyihiin ujeeddo waxaanan garan karin annaga maxay ujeeddadayadu taha annaga soomaali haddaan nahay mas-uuliyiin haddaan nahay cid gaara ma eedaynayo runtii maxaa annaga soomaali haddaan ama waxaan suganaynaa maalin walba hotel hebel bay galaan ama waa soo gelahayaan saas baa lagu noolyahay aniga meesha xamar dadkii aan ku arkay waxaa lagu noolyahay dadku argagax joogto ah waxaan rabaa inaan xigto wixii micnole waa la xigtaa hadal uu yidhi aan ka dhegaystay interview lala yeeshay madaxweynaha goboleedka jubbaland axmed maxamed islaan runtii hadal xigmad leh oo micno leh oo aan gartay aad aan u gartay buu madaxweynuhu yidhi waana la qabaa intii uu yidhi waa la aaminsanaa war waa ciidan baa la haystaa cudud baa la haystaa taageeraa la haystaa shacbigiibaa la haystaa war maxaa kallifaya inaanan wax tallaabo la qaado aan la arag masiibadan waa dhacday hal waxaahan kulligay wada leenahay inta aan anigu idhi baa dowladdeedii iyo madaxdeedii iyo baarlamaan kulligay inta anigu aan idhi baa la wada leeyahay oo ummaddii dadkii dhintayna waa u tacsiyeynaa kuwa dhaawacaana in ilaahay u booga dhayo subaxa ku xiga maalinta maalintii dhacdadu dhacday subaxeeda labaadna nolosha caadigii bay noogu socotaa arrintaasi ayada keligeed baa disaaster ah keligeed baa halaag ah in saas wax u dhacaan mar kastoo wax dhaco cadowguna soo aadana halbowlu naga taabtaa maalin walba kuwa aan u barooranay baa naga dhinta intee baroorta wadaynaa ma waxaan ku dhammaysanaynaa cimrigayaga tacsi iyo baroor diiq miyaan ku dhammaysanaynaa meeshaas waxaa igala muuqata in mas-uuliyadu ku baaqatay ummaddu waa xanuunkii waa gaaray waa taabtay waa ka batay waa ka dheregnay waa ka daalnay waa dhibsannay waa la nacay waxaan u baahannahay xoogagayaga wax mideeya oo hoggaamiya liadership baan uga jeedaa halkaas ma ahanna mas-uuliyad aan leeyahay dowladda keliyaha iskale maaha dowladda keligeed kuma filna laakiin waxaa naga maqan mekanismkii na hogaamin lahaa leadershipk baa naga maqan waa mahadsan tahay marka ma waxaa isleedahay waxay u baahan tahay bulshada in dad usoo baxaan oo yimaado baraarug bulsho oo la yidhaahdo maxaa laga qaban karaa oo dowladdiina halkaas ay iyadana door ku yeelato qaab sidee ahaa isleedaha waa ugu habboon tahay waa su-aal aada u fiican aniga waxay ila tahay laba arrimoodba bulshadu dadkan soo arkay oo xanuunsaday oo rajabeelka ahi diyaar bay u yihiin ee meelay u dhaqaaqaan faraha la iskama taagtaagi karo mekanism baa loo baahan yahay dowladdu coordinationkaas ha samayso ha la kiciyo dadka waxaa nalakula jiraa oo cadowgu nagula jiraa dagaal aan naxariis lahayn annaguna waa kala daadsa maba oginbaba waxaan leenahay siduu sheegay axmed maxamed yiri waana soo weerareen toddobiyo tobanka labaatanka waa bishii ramadaanka waxay ugu daran tahay bishii ramadaanka baa laleeyahay war aan la nimaadno ra'yi aydiyaba maba haysanababa marka waxaan soo jeedin lahaa oon dadka soomaaliyeed oo argagaxsan oo cabsidu ku jirto aan u soo jeedin lahaa war aan isku tashanno ciidanka soomaaliyeed oo geesiyaalka ah oo difaacayaalka ah oo daljirayaalka ah aanu istaagno ciidankayaga annaga aan la garab istaagno awoodda intay haystaan oo kartida ah oo geesinimada ah oo bareeridda ah oo ah huridda naftooda ay hurayaan aan ugu darno inta ka maqan oo ah inay ayaga iyo carruurtooduna noolaadaan aan ugu darno
xildhibaan caasha xaaji cilmi oo ka mid ah baarlamaanka soomaaliya oo goor dhoweyd nagu soo booqotay stuudiyaha v o a magaalada washington waxayna ugu warramaysay waryaheena falastiin axmed iimaan